أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faareebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah halkan maanta aan joogo oon ka hadlayo waxaan rabaa inaan caddeeyo anigoo ah ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed ugaas axmed shire warka ka soo yeeray ee nimanka mooryaanta eh ee magaca sheeganaayo waa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha abasguul ee degta qaybo ka mida wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo si adag uga jawaabay hadallo iyo taageero kuwa beesha ku abtirsadaa ay ku garab istaageen murtadiinta waxgaradka abasguul oo shaaciyey in kuwaasi aysan beesha matalin faafareebka ayaad si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah muuse biixi oo ka hadlay qorshaha cusub ee turkigu ku soo faragelinayo heshiisku sheegii badda uu itoobiya ugu saxiixay warbixin ayaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada jubbada hoose oo dowro sharciya u soo gebagabaysay ciidamada hay-adda al'amru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar kelimaad kala duwan oo gebagabadii dowradaasi laga jeediyey ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doonna anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
سري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo sida hordhiciisabaad ku maqlayseen caawaannu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha abasguul ee degta qaybo ka mida wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa si adag uga jawaabay hadallo iyo taageero ay muujiyeen kuwa beesha ku abtirsada kuwaas oo ay ku garab istaageen murtadiinta kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha abasguul ayay arrinkaas si weyn uga soo horjeesteen iyagoo sidoo kale shaaciyey in raggaasi aysan beesha matalin islamarkaana beesha ay heegan u tahay ku dhaqanka shareecada islaamka ayna suuragal ahayn in murtadiintu ay isgarab taagaan codka aad maqli doontaan waxaa ugu horayn doona ugaaska guud ee beesha ugaas maxamed ugaas axmed shide waxaa xigi doona qaar ka mid ah waxgaradka beeshaasi ku abtirsada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wajaxbi wasaxbihi ajmaciin allahuma wafiqnaa limaa tuxib watarna wabacd awlan waxmaa celina allah jalla wacalaa n halkan maanta aan joogo oon ka hadlayo waxaan rabaa inaan caddeeyo anigoo ah ugaaska beesha abasguul ugaas maxamed ugaas axmed shire warka ka soo yeeray ee nimanka mooryaanta eh ee magaca sheeganaayo oo gaalada hoos jooga warka ka soo yeeray oo beenta ah yaa waxaan caddaynayaa waxay sheegeen inuu been yahay haddaan nahay annaga beesha warkaasi waan ridinaynaa waa beenaalayaal berina waa ka nahay islaamna ma matalaan qabiilna waxba uma aha annagaa joogna dhulka maamulka islaamka uu ka taliyo qabiilkana meeluu joogaba annagaa mas-uulkaa taladana annagay naga go'daa waxaan sheegayaa warkaas inuu been yahay waxaan kaloo halkaas rabaa inaan ka sheego nimanka ku jira nimanka riddada ah ee gaalada hoos joogo oo waa beesha u dhashay waxaan ugu baaqayaa inay ay arrintaa ka waantoobaan oy ka toobad keenaan oy ka soo laabtaan intaasaan ugu baaqayaa warka ha maqlaan hadday ka toobadkeen waayaan kolley annagu mujaahidiin baan nahay annagii iyagana haddee waxaa weeye waa dagaalkaa unbaa naga dhexeeyo inshaa allaahu muslimiinta meel walbay joogaan waxaan u sheegayaa warkaa la sheegay wax la iska hadlay oo lagu riyooday inuu yahay dadkay talada ka go'do warka qabiilkana odayga u ah taladoodana ay sax tahay mujaahidiintana garab taagan inaan annagu nahay beeshana waa beel wanaagsan oo mujaahidiinta garab taagan gaalana aanan shuqul ku lahayn shakhsiyaad iyo ifraad baa waxaa sameeyey waxaasi waa been intaasaan warka aan ku soo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم anigoo ah nabadoon axmed nuur bare oo ka turjumaya waxa shalay laga sheegay magaalada kismaayo oo beentaynaya waxa meesha ka dhacay annaga ilaahay baan aan ku xidhannahay iyo sunnada nabiga iyo kitaabka allah wax uu murtad sheega qaadan mayno mana doonayno beeshana annagaa xukunna qabiilka la yidhaaha beesha abasguul oo naasiriya degan xukunka abasguul meeshu ka go'a nin beenaale wuxuu sheegana annaga qaadan mayno mana doonayno dad islaamnimo sheeganayana waa nahay maxaan islaamka u sheegaynaa inaan waxaas kuna jirin ridana aanan rabin aanan doonaynin aanan geli doonin maxaa kaloon sheegaynaa annagaa hadda ka hor beecaan galnay beecada aan galnana dad ka soo noqonaya mana ka soo noqon doono waanu ku dhimanaynaa ma mana ka soo noqon doono in sha allahu biidni illaahi alkariim maxaan u sheegaynaa qolada gaalada maceeda oo garab taagan inay diin diinta islaamka ay soo galaan oonay ridanimo ku dhiman ehelnimo intaasaan u- aan ugu wacyigelinaynaa maxaa kaloon sheegaynaa inaanay ay ahayn wakiil qabiil inay aheenna waan u sheegaynaa ugaaskii baa i gara fadhiyo nabadoonkiisa baana reerka aan- yaan ahay maxaan u sheegaynaa inay ay qabiilka ay matelin waxbana ka ahayn waxay sheegeenna waan beentaynaynaa intaasaan hadalka aan soo gabagabaynayaa magacayga waa siyaad maxamed axmed waxaan nahay beesha abaskuul odayaalka talada ka go'dana waa nahay warka kismaayo ka soo yaraana daba taagannahay annaga abaskuul baan nahay abaskuul wadaad fadwoodo iyo diinta dad u nusreeya waa lagu ogyahay laakiin dad gaalo daba dhilfleeya ama u nusreeya ma nihin ummadaha waa iska sayaan islaamka waxaan ugu baaqaynaa abaskuul waxay ku salaysantahay ku salaysan tahay waxaan mooryaanta macooda ee hadalkooda hadda allima ayaan beentaynaynaa raallina kama nihin wax dhaqan abaskuul ay leedahayna ma aha odayaalka arrinta ka godana annaga weeye salaadiin iyo ganacsi iyo ummadda islaamka oo dhan hadduu ilaahay idmo waxaas raalli kama aha insha allahu raxmaan waxaanan beentaynaynaa arrinta ayada e hadduu alle inay waxba ka jirin ay hadduu alle ma ceeryaamo ay tahay haddii nin iska hadlayna hadalkiisa hadduu alle ma waxba uusan ku filnayn warka xaqiiqdana annagu naga go'aa annagana waan beentaynaynaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الحمد لله ثناء الله الصلاة والسلام على رسول الله أنا جو أه نبضون أحمد دبد محمود أهنا نبضون كتر سنبيش أب سكول وحن عضينا يا إن أن أنجا يا جارو يا وحي وطن أمريكا نهاي وحريد أو نجا دحية أما نحمر دونا أي سنجرين وحن عضينا يا يوكله إن أنو كتابك الله يا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أن قرب تاجنهاي gows dambeedka ku haysanno wixii iyadu nafartana aan fa- aan fulinayno waxay naga reebtana ay naga hadhsan yihiin intaasaan caddaynaynaa waxaan si gaara ula hadlay nimanka murtidiinta ah oo haybta aanu waa wadaagno maantay tala la siman tahay maantay tala la siman tahay inta aysan goori goor tahay inay ilaahay u toobad keenaan toobadu way furan tahay toobadu way furan tahay qofka intay naftu ka baxayso toobadu way furan tahay inay ilaahay u toobad keenaan oo gaalnimada iyo ridinimada ay ku jiraan walaalaha muslimiinta isu soo dhiibaan ilaahay baa toobada furay ilaahay baa u ballanqaaday qofku hadduu toobadiisa ku soo noqdo inuu jidki oo jidkii saalaxa u la imaado jannadiisa ilahay baa u ballanqaaday waxaa kaloon u sheegayna hadday diidaan albaabka naarta in ay isku cidhiidhin doonaan intaana waan u sheegayna wabilaahi towfiiq الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم دمان عد على عد أو إسلام أو ندقيسنيسو أنيقو أه بشير معلم حسين oo ka mid ah namaddoonada beesha abasguul waxaan beeninaynaa ereyada ka soo yeeray ee, ee, ee, nimanka jooga kismaayo ee riddada ah ma matalaan qabiilka alxamdulilah caalamiin annagu dad islaamaan nahay raayadda islaamka hortaagannahay kitaabka eh, alle iyo iyo sunadiisaan garab taagannahay hoo iyo hilana mujaahidiinta ayaan garab taagannahay warkii ay sheegeen waa war oo- oo oo qurun ah oo uraya beriyaana ka nahay annagoo dad islaamaa nahay reerka waxaa lagu ogaa niman oo dad- dad diinta loo raadsaday ahaayeen meel kasta joogaanba waa la ogyahay soomaalida waa istaqaanaa Ee, ma ahan dad macnaha oo gaalada u nam- nacamleeya alxamdulilah caalamiin warkaa waa ridinaynaa islaamkaana garab taagannahay hoo iyo hilaba islaamkaan garab taagannahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaahaga dhegaystayaal qaybaha hore ee faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta maahir ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta goordhow lagu faafiyey xogta howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka naani oo hoos taga magaalada gaarisa waxayna ku dileen mujrim si aad ah u dhibay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gaarisa kaasi oo ay muddo ku daba jireen ciidamada mujaahidiinta mujrimkan ay mujaahidiintu khaarijiyeen ayaa lagu magacaabi jiray deeqow isaaq aadan kaasi oo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaad murtadiin ah oo dowladda siliibiyadda ah ee kenya ay ka samaysatay gaarisa waxaa sidoo kale barta gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey xogta qaraxyo gaarayay ilaa laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha degmada jalalaqsi ee bariga wilaayada hiiraan qaraxyadaasi waxaa ku dhintay ilaa saddex askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale magacyada maleeshiyaadkii qaraxyadaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad axmed weyraxow xuseen khaliif iyo quruudo magacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadka qaraxyadaas lagu dhaawacay waxaa ka mid ah cumar xefow iyo cabdiraxmaan dhagafiiq waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi oo ka hadlay qorshaha cusub ee turkigu kusoo faragelinayo heshiis ku-sheegii badda uu itoobiya u saxiixay madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi oo saaka safar gaaban ku tagay magaalada berbera ayaa ka jeediyey kelmad uu kaga hadlay heshiiskii isfaham ee itoobiya iyo somalilan muuse biixi waxa uu ka dhawaajiyey in turkigu uu soo farageliyey arrimaha somalilan sida uu hadalka u dhigay shalay waxaa jaraa'idka caalamka oo dhammi ka hadlayey wasiirka turkiga ee arrimaha dibadda oo arrimaha somalilan soo farageliyey oo berbere soo farageliyey oo yidhi waxaan ka talinayaa in ay itoobiya inta aanay heshiis la gelin somalilan ay u soo marto xasan sheikh ayuu yidhi muuse biixi waxa uu muuse intaa ku daray in maamulkiisa oo xamar looga taliyo ay ka dhigan tahay qoraxdii oo galbeed ka soo baxday biixi ayaa si cad u sheegay in maamulkiisu uusan marnaba dib uga laaban doonin heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu abiy axmed la galay horaantii sanadkan maamulka hargeysa waxa uu ka walaacsan yahay in dowladda xabashada itoobiya ay badda soomaaliya qaadashadeeda u soo marto xasan gurguurte islamarkaana waxba kama jiraan laga dhigo heshiiskii isfahamka ahaa ee dhigayey in itoobiya dowlad madax bannaan u aqoonsato somalilan falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in sababaha aanu m o u-ga suurtagal u ahayn ay ka mid tahay mudaxareedka gabaabsiga ah ee korneylka doorashada soo socota ayaa ku beegan saddex iyo tobanka nofembar ee sanadkan taasi oo ay isku waajihi doonaan saddex xisbi iyo toban urur siyaasadeed dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa doonaysa in iyada iyo itoobiya ay si midaysan u boobaan badda soomaaliya haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu warbixinno kala duwan ayay maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa gebi ahaanba soo gebagabaysay joogitaankeeda dalka naiger xilli ay xoogeysanayaan jamaacaadka jihaadiga sida ay qorayso saxiifadda washington post xukuumadda washington oo isticmaalaysay shaarka la dagaalanka waxay ugu yeertay argagixisada ayaa waxay saldhigyo ku lahayd dalka naiger halkaasoo ay ka fulin jirtay howlgallo ashaadla dirinimo ah maraykanka ayaa dalkan isaga baxay isaga oo laba guuldarro jiidaya mid waa in uusan ka takhalusin jihaadiyiinta iyo mid kale oo ah in ruushka uu kala wareegay mandiqadda waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad labaatan qof oo ku dhintay dhulgo ka dhacay uganda inta la xaqiijiyey ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka kuwo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kadib markii dhulgo uu ka dhacay meel gudaafadda oo qashinka lagu qubo maamulka dowladda uganda ugu magacaaban caasimadda kambaala ayaa warbixin uu soo saaray ku xaqiijiyey dhimashada siddeed iyo tobanka xubnood halka sidoo kalena uu xusay inay jiraan dhaawacyada afar iyo toban kale dhulgo-a ayuu sheegay in uu ka dhacay godka qashinka caasimadda lagu qubo ee kitizi maamulka caasimadda ayaa tilmaamay in dadka dhintay ay ku jiraan laba caruura dhulgo-an ka dhacay caasimadda uganda ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka uu wajahayo xaalado kuwan la mid ah kuwaasi oo gallaaftay nolosha boqolaal qof oo ku dhaqnaa bariga afrika dhulgo-ii ugu xooganaa ayaana ka dhacay koonfurta dalka etoobiya halkaasi oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo etoobiyaan ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dibadbax looga soo horjeedo islaam nacaybka oo ka dhacay ingiriiska dalka ingiriiska waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo looga soo horjeedo islaam nacaybka kaasi oo ay dhigeen dadka ku nool dalkaasi dibadbaxa oo ka dhacay afaafka hore ee mid ka mid ah masaajidda ku yaal magaalada london ee caasimadda ingiriiska ayaa waxa ay bulshada kaga soo horjeedaan rabshadda iyo xadgudubyada ay wadaan dadka gaalada ah ee uu islaam nacaybku ku xididaystay kooxaha xagjirka ah ayaa muddooyinkii dambe waday weeraro ay ku beegsanayaan dadka muslimiinta ah iyagoo sidoo kale weeraro ku qaadaya masaajidda iyo xarumaha ganacsi ee ay muslimiintu leeyihiin aad baad u mahadsantahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn xoogan ka dhaliyey muuqaal laga duubay mid ka mid ah shacabka ku nool muqdisho muuqaalka ayaa waxaa kasoo muuqanaya nin da-ah oo ka hadlaya baahida haysa xasan sheekh maxamuud iyo boobka uu ka wado magaalada muqdisho wuxuu soo tiriyey dhulalka uu boobay gurguurte waxaana hadaladiisii ka mid ahaa laakiin madaxweynaha baahida waa deynlaada qabuurihii minow gatay baddi minow gatay minow gatay maarkaysaa saybiyaano minow gatay ceelasha minow meel kasta gatay minow kawaankii oo gatay oo malaayiga oo bakaaraha waa la socotiin ow gatay baahida waa deynlaada ani waxaa maqli jiray rooblabaaxana rooblabaaxana waaba laga darayba xasan baaxanaa ka daray rooblabaaxana waa taqaaniin soomaa kadib markii uu muuqaalka baraha bulshada si weyn u qabsaday kooxda riddada ayaa xabsiga dhigtay odaygan waayeelka ah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigaahna caawa waaynageynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa qodobo kale ayaa dhegaystayaal noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb ayaa nala socodsiinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan egno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga allaah ee yuhuudda ah duqaymo kala duwan ayuu qidaaca ka fuliyey mid ka mid ah duqaymahaasi waxay ka dhacday mukhayamka loo yaqaano anusayraad ee dhaca bartamaha qidaaca khaza enfesalo sidoo kale duqaymo kala duwan ayuu cadowgu saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ku beegsaday deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha oo ay ka mid yihiin xaafadda sheekh ridwaan sidoo kale rafax duqaymo ayaa laga soo sheegayaa in walaalka waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxay ku sheegteen afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay duqaymaha cadowtooyo ee ka dhanka ah shacabka reer filistiin ay ku shahiideen afartan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo afartan kale dabcan maalmihii lasoo dhaafay yuhuudda waxay sii xoojiyeen cudwaankooda ka dhanka dadka rayidka ah oo waxay si kas ah u beegsanayaan goobahay dadka ku soo barakaceen iyadoo faysal oo ay xusud mudan tahay in yuhuudda dadka ay ku amrayaan inay ka barakacaan guryahooda kadibna goobaha ay isugu yimaadaan ayay ku duqaynayaan indhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen mid ka mid a weeraradaas waxaa lagu beegsaday gaari nooca ciidanka qaada qadiifadda alyaasiin ayay kooxaha wax iskacaabintu sheegeen in lala beegsaday sidoo kale faysalow kooxaha muqaawamada filistiin howlgal ay fuliyeen ayaa waxay ku beegsadeen ciidan sahayno ah oo ku dhumaalaysanayay mid ka mid ah guryaha ku yaala magaalada rafax waxaana goobta ku soo degtay diyaarad nooca helikobtarka ah oo qaaday baktiyada cadowga warbaahinta muqaawamada dhankeeda markii a fiirino waxay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay weerar lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan yuhuudda oo ay dhufayska dhigteen dhanka kale faysalow howlgal fariid ah oo keligii duul ah ayaa waxa uu ka dhacay dhulka daanta galbeed waxaa lagu beegsaday dad yuhuudda sida ay warbaahintu sahaynada ku warramayso weerarkan ayaa ahaa mid toogasho ah waxaana sida wararku ay sheegayaan halkaasi lagu dilay ilaa hal sahayno ah halka ay jiraan dhaawacyo kale weerarkan ayaa si gaar ah waxa uga dhacay xuduudda xigta dhinaca waddanka urdun lagumana guulaysan in lasoo qabto haligigii howlgalkaasi fuliyey bilihii lasoo dhaafayna dadka falastiiniyiinta ah waxay sii kordhiyeen howlgallada keligii duulka ah oo cadowga lagu beegsanayo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa markanna jubbada hoose wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowro sharciga u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka wilaayada jubbada hoose gebagabadii dowradaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kala duwan hadallo kookooban ayaana laga jeediyey xafladdii gebagabada oo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horrayn waxaa madasha ka hadlay maamulihii dowradda oo ka warbixiyey duruusihii kala duwanaa ee la qaatay maktabulxisba iyo wilaayada tubba sufla iyagana mahad aan la soo koobi karin ayaa u sugnaatay intaa kadib dowradan haddaan ka warbixiyo muddada ay socotay waa muddo saddex bilood ah waxay furantay wakhtigii bishii dulqacda kowdeedii ayay soo bilaabatay maanta oon marayno bishii safar labadeedii ayayna maanta ikhtitaamkeedii aan joognaa ilaahayna soo gaadhsiiyey amni uu ilaahay subxaana wa tacaala nagu soo gaadhsiiyey annagoo ku soo qaadannay dowradaas culuumu tanawica ah oo kala duwan sida alqur'aan wa culuumuhu qur'aanka oo saddex juz la xifdinayo tasxiixan wa nuqdan wa xifdan ah iyo tafsiirka qur'aanka oo saddex juz iyadana ah culuum alqur'aan oo kitaabkii tuxfat alatfaal ah baa ka mid ahaa duruustaas waxaa kaloo ka mid ahaa siira kitaabkii la dhihi jiray sulm alwusuul lisheekh xaafid alxakami ayaa kutubta lagu soo qaatay ka mid ahaa kutubta lasoo qaatay waxaa ka mid ah فن الحديث كتاب كلا ضها عمدة الأحكام علوم الحديث البيقونية أيا كم إذا هي كتبت لسوقاتي فقه وعلى سوقاتي كتاب أبو شجاع أها القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي يدنا كتبت لسوقاتي أيو كم إذا وها كتبت لسوقاتي كم إذا فن اللقى كلا أجرومية أيا لقى سوقاتي waxaa la soo qaatay oo culumtii ka mid ahayd lagu soo qaatay maadii xisaab ayaa iyagana lagu soo qaatay kutubtaas iyo kuwo kaleba dowladda muddada ay socotay ee saddexda bilood ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna waafajiyey oo noo yisiray oo noo sahlay inaan duruustaa ku qaadanno raggaas duruustaasay marka soo qaateen muddadaasay soo qaateen ilaahay baa ku mahadsan ardayda muddadaas soo sabirtay ee cilmigaas xambaartay aan isleeyahay maanta mustawo fiican bay ka joogaan kuwaas iyaguna ardaydaas ku soo dadaashay ee muddadaas soo sabirtay ee habeen iyo maalinba duruustaa diyaarinaysay culumtaa faraha badan muddada kooban ee saddexda bilood ah ku soo sugay iyaguna ardayduna waa ku mahadsan yihiin waxay kaloo iyadana mahad u sugnaatay macallimiintii ardaydaas waxbaraysay ee muddadaas meesha kula soo sabirtay iyagana mahad ayaa u sugnaatay intaasi kadib qaar ka mid a ciidamada xisbada ee dowrada qaatay ayaa soo bandhigay kutubtii ay ku qaateen intii ay dowrada u socotay معاشر المستمعين الكرام فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحسبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال وكما نتقدم أيضا جزيل الشكر ووافر الامتنان مكللا بالحب والاحترام والتقدير إلى ولايتنا ولاية جبى السفلى وواليها الشيخ أحمد أبي يونس برعايتهما التامة لنا واعتنائهما الفائق حيث وفر لنا ما نحتاج إليه من وسائل تعليمية وأساتذة الكرام جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وجعل أيامهم مطاياهم إلى آمالهم فأهلا وسهلا ثم أهلا ومرحبا وبشرا ويسرا بالعلا والبصائر قدمتم بأنواع المسرة وال- والهنا على خير منزول وأهل ظاهر أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد متى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولا يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وبدا رجاله لك صحيح اشتهر وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسى من كثور علو قهر وعلو الشان جل عن الأنداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطالع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو الغريب جل في علوه أفكذلك هل أنتم مستعدون؟
نعم نحن مستعدون كم أحكام الميم الساكن؟
ثلاثة وما هي؟
إخفاء شفوية إدغام صغير إظهار الشفوية واستشهدوا أبياتا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط والأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء وثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واوين وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين markanna codka idinku soo maqan waa sheekh cumar xayaakallah oo dardaaran u jeediyey ciidanka xisbada wilaayada jubbada hoose majmuucadan hadda halkan fadhida kowkabada ah ee runtii aadka iyo aadka u sharaf badan ee xisbada ah waxaan odhan karnaa afartaa tilmaamood ilaahay waa idiin sugay maanta allah inagu suga jalla wacalaa iimaan waa waxa hubka idiin dhiibay ee guryihiinni idinka soo saaray ee naftiinni aad sacabaha ugu soo qaadeen ead u doorateen aan nisaal nafi amba ha lagu dilo amba ha lagu qafaasho amba xubnahaaga ha la googooyo amba sii noolow saac- saacad kastooad baxdaba ilahay baan anigu kuu hadiyeyey taa inaad samaysaan ood khiyaarkaa qaadataan deetana ilaahay aad ka baridaan inuu idinku sugo oo doorashada noocaasa aad qaadateen iimaan bay ahayd uma iyada lafteeda haddana mar labaad waa camal saalix ah oo inuu qofku yidhaahdo anigu waxaan doonayaa raayada islaamka inaan askari u noqdo oo ilaahay kitaabkiisa aan ilaaliyo camalkii saalixa ahaa qaybihiisa waaweyn bay ka mid tahay watawaasow bilxaqidiina waa tan aad u rarantihiinoo maanta aad qaadateen aad noqotaan qismul xisba muslimiintu laamanlaamay ka leeyihin laakiin aad qab- noqotaan qaybtii xisbadan ayadana waa nicmo aad iyo aad u weyn sida walaalaha horeba uga shanqariyeen camalka muraayadiisu waa idinka camalka indhihiisu waa idinka camalka carabkiisu waa idinka camalka muuqaalkiisu waa idinka bawaabatulcilmi waa idinka tashkhiiska islaamka la tashkhiisinayo ee camalkeena la raba in la arkaayo waa idinka qofka ugu horreeya ee wilaayaadka soo gelayay cidduu la kulmaya waa idinka qofka doonaya inuu innagana bartaayo cidduu la khidaabtamaya waa idinka ummaddu cidday ku seexatayo waa idinka cidda amniga istiqraarka sugaysayo waa idinka cidda qabaha hadalkeeda u oofinaysa oo dhaartooda u oofinaysa oo garbaha u ihi waa idinka cidda wilaayaadka iyo wilaadda gacmaha u ihi waa idinka cidda xalaqaadka iyo dacwada iyo ma- maraakista iyo maxaan ku dhahdaye dacwadii socotay haddana sidoo kaleeto istiqraarka u sugaya waa idinka faliajli haada walaalayaal waxaad ku taagantihiin thaqri aad iyo aad u ballaaran ayaad taagantihiin sharaf bay inoo tahay annaga dhammaanteenno maanta inaad kala soo qayb gobno xafladdan qaaliga ah oo saddex bilood aad u xaraysnaydeen duruus aad iyo aad u qaali ah walilaahi alxamdu walminna waxaan leenahay maktabulxisba awalan qaybtiisa dacwada iyo dhammaan maamulkooda waxaan leenahay jazaahum allahu khayr hawshan ay bilaabeen oo ah in la ta'hiiliyo xisbada oo darajo la soo gaadhsiiyo taa maanta horteenna ka muuqatiyo tu kaloo qarsoono badanba waxaan leenahay runtii waa darajo qaali ah ninka xisbadii ihi ma aha nin uun askari oo shurdi ah oo ilaaliya dadka mataqaanaaye muruurkooda iyo suluugooda iyo akhlaaqiyaadkooda keliya ta ilaalinaya ma aha meel kastuu ninka xisbadii ihi galaa masaajiduu fadhiisanaya manaabirtu xataa ilaalinaya ninka mimbarka taagan ee dadka la hadlaya amba khudbad jumcaha kala hadlo amba masale tacliiqa amba masale diin ha ka hadle halkaasuu hoos fadhiyaa wuu fiirinaya goordhu markuu dadka u sheego mas'ale aan diinta ka mid ahayn amba si u jaban amba xadiid daciifa u daliishado isagaa laga rabaa intuu gaar ula baxin ku yidhahda xadiidkaasi waa daciif xadiidkaasi ma soo aroorin masaladaasi way kaa jaban tahay marjuuxa weeye masalada dadka aad kula hadlaysaay mar damba manaabirta ha la imanin waxaa la rabaa ninka xisbadiihi mustawa inuu soo gaadho inuu qadaha garab fadhiisto oo ninka qaadiga uu dhegaysta qaabku wuxuu xukumahayo deetana goordha markuu qadihiisa uu dhammaysto ee dadku ka karafaantu gaar ula baxina sheekhow mas'alada qaabkaad u riday sax meehe saa iyo saa iyo saasay taalla maraajicdaad cuskanaysaana mehebla ayay ku taalla taasaad sallaankeedii cagta saarteen allah inoo sugo amiin dhahaya insha allahu tacaala ummadda bildhaanteedii waa idinka ummaddu way seexataa amni iyo istiqraar bay ku seexataa laakiin idinku ma seexataan ummadda muraayadeedii waa idinka mar haddii laidin qali ummadda muraayadeedii waa idinka idinka leeyahay mas-uuliyadda idin saaran way ka weyn tahay mas-uuliyadda ummadda kala saaran akhdaada aad ku dhacaysaanna way ka weyn tahay akhdaada ummadda kale ay ku dhacayso waad la socotaan asxaabu rasuulillahi sal allahu alay wasalam khada ayare ka dhacaya looguma cudur daari jirin sidoo kale xafladda waxaa kelimaad ka soo jeediyey suldaan cabdiweli xasan madoobe yarow iyo suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada jubbada hoose awalan alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbada hoose ee ugu horeeyo amiirkeenna sheeh axmed abuyonis waxaan kaloo u mahad celinaynaa culammada ka soo qayb gashay xafladdan lagu soo xirayo dowladii muddada dheer ee socotay mucaad ibnu jabal waxaan kaloo u mahad celinaynaa nuqubada iyo salaadiinta ka soo qayb gashay xiritaanka xafladdan run ahaantii shacuurta maanta naga muuqato iyo waxyaalaha aad soo bandhigteen waxa weeye aad baan ugu faraxsanna waxaan isleeyahay kutubadii aragteen oo noo soo bandhigteen lidin baray waxaa lidinka rabaa waxaa lidin baray waxaad u shaqaynaysaan waa ummaddan bulshada waxyaalaha lidin bara waxaa la rabaa marka tadbiiq inaad dhaqangelisaan oo lidinka arko waxaa lidinka raba sabar iyo dulqaad wey bulsha u adeegaysaan insha allahu tacaalaa waan ku faraxsannahay annaga nuqubada haddaan nahay ka nuquba ahaan waxa weeye bulshada insha allahu tacaala waan idinkala shaqaynaynaa wax allaale waxaa nooga baahataan diyaar baan idiin nahay insha allahu tacaalaa walaayada jubbada hoose waan u mahad celinaa iyadana mar labaad waxa weeye sida ay waxa weeye u dhiirigelisay u soo kobcisay xisbada in laga shaqeeyo xisbada waa muraayad qof walba oo waxa weeye bulshada ka mid ah cidda u shaqaynaysa waa idinka cidda waxa weye xarakatu shabaab almujaahidiin iyo bulshada u dhexayso oo la arkaya waa idinka waxaa la rabaa marka waxa meeshaan laydinku bara oo aad soo bandhigteen inaad waxa weye tadbiiqisaan saacaddaas wixii ka bilowda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wixii laydin baray inaad bulshadii kula noqotaan laydinka arko wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axibbatii fillaah ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala inagu soo kulmiyey meeshaan sharafta leh isku kaan keene ilaahayaasaa mahad iskale subxaana wa tacaala aan la koobi karin awalan xafladdan loogu magacdaray mucaad ibnu jabal oo loo soo xirayey walaalaha xisbada ama fursaanta ilaahay subxana wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal ilaahigii khayrkan inaan ka shaqayna in noo doortay ayaa mahad iskale horta waxaad ogsoontihiin waxaan nahay dad muslimiin ah khaasatan haddana waxaan nahay mujaahidiin waa fadlin marka waa daalika fadlullah yu'tiihi man yashaa wey horta arrinkaas ciddu ilaahay doonuu siiya cid walba ma hesho waa cid walba ma hesho waa nasiib wey marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka ilaahay hanagu sugo intaan macnaha annagoo intaan adduunka saarannahay annagoo muslimiin ilaahay hana oofsado oo shuhaddo ah ilaahay subxaana wa tacaala ciribta dambe ayaa wax walba ugu khayr badan ciribteenna allah ka dhiga mid shahaado ilahay ku khatimo dambayn waxaan soo gudbin doonaa kelimaddii gabagabada u ahayd dowladaasi oo halkaas uu ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis weliga wilaayada jubbada hoose bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا أمه ديرينينا نوافجيي إن نوبل لابطه dowladan oo maanta aan joogno ikhtaamkeeda bacda alxamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaara markan dhowr nudla inaan baraarujiyo oo ah awalan dowladan oo maanta ikhtaamkeeda aan joogno noona bilaabatay kowdii bishii kow iyo tobanaad kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya maantana ay marayso labadii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo li hijiriya oo ikhtaamkeeda aan joogno waxaan leeyahay markaan duruustii iyo sharcigii lasoo bartay oo maanta halkaan aad ku soo jeediseen oo aad iyo aad noo farahgeliyey culumtii halkaan noogu soo jeediseen oo quluubta jilciiday waxaan leenahay cilmigaas hor u sii siyaasada maanta waxaan aad noo sheegteen waa furo oo aad bilaabateen waxbarashada waxaa la yidhaahdaa min almahdi ila luxdi markii aad dhalanaysa laga bilaabo ilaa aad ka geeriyoonayso inaad sii waddo aad ka cajiisin taas marka waxaan leeyahay cilmiga maalmahan iyo muddadan oo saddexda bilood aad baranayseen hor u sii wad oo sii siyaasada taaniyan waxaa kale halkaan aan idinkula dardaaramayaa walaalayaal waxaad ku magacaabin tihiin alxisba iyo wa fursaanuha baa ku magacaabin tihiin xisbada markii oo la sheego iyo wax ay ku magacaabin yihiin waad dareemaysaan waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ku salaysan كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أنت أسبا كوسا فيسنتي هنا برنامج كأت كوسا فيسنتي هنا وهان إذن لا يهي دردر جرين تيسيو قدشيديسنا أديار قروة هدي هول عبادة oo diini ah aad qabanaysaana imtixaanaad badan iyo culeysyo badan baa la kulmaysaan waxaa marka idin dardaaramayaa sabar iyo dolqaad waxaa kale walaa dardaaramayaa nafta iyo nafta dardaaramayaa guud ahaan in aad dadka aad la tacaamulaysaan oo bulshada aad u dhimriidaan aad u sabartaan aad ka gudataan hadafka aan leenahayna aad gaarsidaan taasna waa idiin dardaaramayaa guud ahaana mujtamaca kala duwan oo muslimiinta ah ku nool walaayada jubba sufla guud ahaan waxaan leeyahay waxaa laydinka rabaa hadafkan iyo muhiimaddan dadkan maanta ay ku taagan yihiin inaad garab ku siisaan oo aad garab istaagtaan haddii ay yihiin culimmadii haddii ay yihiin moogtahay salaadiintii iyo nuqabadii ganacsatadii waxgaradka dhammaan waxaan leeyahay barnaamijkaas waa barnaamij diimeed waa barnaamij dhammaantanna wada saaran oo qof gooni aan saaranayn waxaa markan laydinka doonayaa in qof kasta ay guto waajib ka saaran gaar ahaan halkan waxaa si gaar ah aan u baraarujinayaa maadaama maalmahan ay noo socotay xamla oo guud ahaan walaayada ka socotay xamladaas oo loogu magacdaray xamla irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedana uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam markan waxaa leeyahay guud ahaan dadka muslimiinta ah oo walaayada jubba sufla ku nool in aan u wada istaagno raggaan maanta diyaarsan iyo rijaal kale oo ayagana oo sii diyaarsan oo u diyaarsan in maanta ay gutaan waajibkan ummadda faraan munkarkana ay ka reebaan u diyaarsan in la garab istaago oo garabkooda la galo loo kaalmayo waajibaadka ay gudanayaanba idinla dardaaramayaa guud ahaan waxaan leenahay waxyaabaha oo la reebay oo mamnuucaadka ee ku jiro oo walaayaadka mogtahay maanta lagu waygelinayo mar dhowna ay soo bixayso in loo istaago qof kasta waxaan leenahay dhankiis ha ku istaago ha ku furiyo barnaamijkaas waxaan leenahay marka jazaakum allahu khayraan dowladan markii u soo noqdo magaceedu waxaa lagu sheegay mucaad binu jabal shicaarkeedana waa tacallam uma tacamal marka hore mogtay hortu wax baro markii wax barto kadibna ku camalfal markaan camalfalkii iyo barashadii inaan isla wadno oo aan ku dadaalno baan ayadana kolley ka qaadanaynaa waa maogtahay macnageed iyo qaabkeedana waad dareemaysaan fa jazaakum allahu khayran waxaan leeyahay markaan raggan halkan fadhiyo oo maanta wujuuhdood iyo quraxdood iyo dadka ay farahgelinayso waxaan leenahay waxa saas ugu nuurteen waa diinta allah subxaana wa tacaala weeye markan waxaan leeyahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayran baarakum allahu fiikum baa idin leeyahay gaar ahaana macallimiintii oo juhdigu ku bixisay oo intaas khayrka iyo diinta ay u sheegaysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subxaana wa tacaala waxay dadkan aad barteen miisaanka iyo hasanaadka ilaahay idiin saaro maadaama markaan halkan aan marayno dowladii oo heligaas soo bilaabatay oo maantana aan joogno labadii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo hijiriya halkan ayaa nooga xiran tahay jazaakum allahu khayran baarakum allah fiikum ilahina ha idin barkeeyo sala allahu wasalam waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
لحن النصر في الأسماع سحرا